magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin wadaaddo u fadwooda dowladda federaalk iyo odayaal dhaqan madasha ayaa loogu dhawaaqay urur siyaasadeed oo ka mid noqon doono axsaabta siyaasadeed ee ka qaybgalaya doorashada ay sheegtay inay qaban doonto dowladda federaalka xisbigan ayaa loogu magacdaray gobonimo taas oo ay la yaabeen dad badan maadaama xisbiga ay kasoo dhex muuqdeen siyaasiyiin wadaaddo iyo odayaal la shaqeeya gumaystaha cabdiqani qorane maxamed ayaa loo magacaabay hogaamiyaha xisbiga gobonimo halka xogayaha xisbiga loo doortay cabdiraxmaan maxamed faarax janoqow oo ka mid ahaa maxkamadaha cabdiqani qorane oo gacansaar iyo wadashaqayn laleh sirdoonka maraykanka iyo ingiriiska ayaa goobta ka hadlay isagoona jeediyey hadallo ka dhan ah dowladda federaalka oo uu ku doonayey inuu kusoo jiito dadka ku nool magaalada muqdisho oo dhibaatooyin kala kulmaya dowladda federaalka wuxuuna meesha ka saaray inay yihiin xisbi diineed ee u adeega diinta islaamka xisbiga kan inaanu ahayn xisbi murashax inaanu ahayn xisbi koox diineed amni la-aan baa jirta caddayn waxaa kuugu ah madaxweynihii baa muhadad ah oo la qarxinaya meesha madaxweynaha uu taarged yahay oo dadkii la qarxinayay uu ka mid yahay kuwa isaga ka hooseeya oo cidi aysan waardiyeysanaynin oo istaafiya aysan la soconin xaalkoodu seebu yahay ilaa iyo tobannaan sano baa magaaladaas ay tahay yacni magaalada magaalo lisumagalaay ah oo dhagxaan ay wada yaallaan oo amni darrada noocaasoo dhagxaanta loo dhigay cid u dhaqaaqday aysan jirin ayadoo la ogsoon yahay haddii tallaaba laga qaado ay dhici karta in magaalada laga xoreeyo culayska noocaas ah soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad gumaysi ah waxaana ku sugan ciidamo ka socda dowlada kala duwan oo dana gaar ah ka leh soomaaliya dadkii la rabay in ummadda laga qabto ayaa xilal ka haya dowladda waxayna maalin kasta isku dayaan inay marin habaabiyaan ummadda iyagoo magacyo wanaagsan la baxaya iskuna tilmaamaya haliyeeyo dadka gumaysi diidka ah ayaa magaca gobonimo ay la baxeen dadka xisbigan ku jira ku tilmaamay qorshe looga adeegayay gumaysiga oo lagu qaranayo waxa ay si dhab ahaan ugu taagan yihiin